إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysa doontaanna waxaa ka mid ah saddex askari ayaa ciidamada jubbaland looga dilay dagaal ka dhacay xerada baarsan guuni oo ka mida deegaanada hoostaga magaalada kismaayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamada itoobiya iyo kuwa kenya ee haysta qaybo ka mida gobollada jubbada hoose iyo hiiraan dowladda kenya ayaa diyaaraddii shalay kaga soo dhacday garoonka magaalada beledweyne ku eedaysay inuu sabab u ahaa xayawaanka la rarto ee dameerka nin soomaaliya u dhashay ayaa dalka norway ku weeraray dumar isugu jira caddaan iyo soomaali in ka badan shan iyo toban haweenah ayaa ka qalinjibiyey machadka diyaarinta dumarka daaciyaadka khadiija ee degmada saako khilaaf sababay dagaallo toos ah ayaa soo kala dhex galay dowladaha armeniya iyo adbirijaan xubinta ganacsiga iyo wararkii ugu dambeeyey ee korona ayaa qayb ka ah warka ee u diyaargaroobay isagoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
saddex askari ayaa ciidamada jubbaland looga dilay dagaal ka dhacay xerada baarsan guuni oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada kismaayo warkaas waxay noo faahfaahinaya weriye abuubakar faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar xooggan oo habeenkii xalay ka dhacay saldhig ay ciidamada maamulka jubbaland ku leeyihiin deegaanka baarsan guuni ee duleedka magaalada kismaayo ciidamo aad u qalabaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus la beegsaday askarta maamulka jubbaland kuwaasoo isaga firxaday saldhigga wararna soo gaaray ayaa xaqiijinaya in ciidamada maamulka jubbaland laga dilay saddex askari halka sidoo kale laga dhaawacay mid kale ciidamada jubbaland ayaa markii ay ka war heleen weerarka waxay u firxadeen deegaan lagu magacaabo wurkoy oo u dhow baarsan guuni maadaama ay ka baqayeen in weerarku uu yahay mid cagmarin ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan lagu qaaday askarta maamulka jubbaland ee ku sugan baarsan guuni saldhigga ciidamada jubbaland ee deegaanka baarka ayaa dhowr jeer oo hore waxaa ka dhacay dagaallo culus oo cagta lagu mariyey tiro askar ah halka sidoo kale laga qaniimaysay agab milatari dowladda kenya ayaa diyaaraddii shalay kaga soo dhacday garoonka magaalada beledweyne ku eedeysay inuu sabab u ahaa xayawaanka la rarto ee dameerka waa kan weriye maxamed ciise sida uu daabacay wargeys ka soo baxa magaalada caasimada u ah waddanka kenya ee nairobi diyaaraddii shalay ku burburtay garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne uu shilkeedu ka dambeeyey xayawaanka la rarto ee dameerka wargeyskan oo waraysi la yeeshay mid ka mid ah duuliyaashii kaxaynayey diyaaradda ayaa soo xigtay hadalkiisa wuxuuna yidhi mid ka mid ah diyaaradaheena ayaa ku burburay soomaaliya waxaana ay cunto u waday ciidamada amisom ee ku sugan beledweyne soomaaliya halkaas oo ay sidoo kale joogaan ciidamo jabuuti ka socda wuxuu raaciyey diyaaradda waxay aroortii hore ka soo baxday jabuuti iyadoo soo degaysa waxaa dhabaha cagadhigashada soo maray dameer qalqal badan ayaan dareemay taasna ayaa sababtay in aan dhabaha ka leexdo diyaarad nooca qumaadiga u kaca oo ay leedahay qaramada midoobay ayaa goobta ka soo qaaday shaqaalaha kenyaatiga ah waxayna geysay xerada xalane halkaas oo uu qorshuhu ahaa in si toos ah kenya loogu sii qaado diyaaradda burburtay ayaa lahayd shirkadda bluebird aviation taasoo fadhigeedu yahay caasimadda kenya ee nairobi waxayna noqonaysaa diyaaraddii afaraad ee muddooyin isku dhowdhow shil ku gasha gudaha soomaaliya waxaa xusid mudan in afartan meelood oo ay shilka ku galeen diyaaradahan ay maamulaan ciidamada xabashida etoobiya ee duulaanka ku jooga soomaaliya kuwaasoo kenya kala dagaashan diyaaradaheeda dhaqaalaha ka sameeya soomaaliya maadaama etoobiya ay iyadu isku aragto mid leh waddanka soomaaliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamada itoobiya iyo kuwa kenya ee haysta qaybo ka mida gobollada jubbada hoose iyo hiiraan weriye abuubakar ayaa mar kale inoo faahfaahinaya habeenkii xalay dagaalyahano aad u hubaysan oo ka tirsan jabhadda wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dagaal culus ku qaaday saldhigay ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka taabta ee gobolka jubbada hoose goobjoogayaal ayaa inoo sheegay in dagaalku uu socday in muddo ah waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur gaaray qeybo ka mid ah saldhigga warar horudhaca ee aan helayno ayaa xaqiijinaya in mujaahidiinta ay dagaalkaas ku gubeen gaari tow ah kaasoo ay lahaayeen askarta kenya ee wararka lagu qaaday dhanka kale isla wilaayada jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus ku qaaday ciidamada kenyaatiga ee heese deegaanka kulbiyow ilaa wareedyo deegaan ah ayaa inoo sheegay in saacado badan la maqlayay rasaas culus oo ku hoobanaysa difaacyada ciidamada kenya waxaana la rumaysan yahay inuu jira khasaare kala duwan ugu dambayntii dhanka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa ka dhacay warar xooggan oo lagu qaaday ciidamada xabashida etoobiya ee ku sugan deegaanka halgan ee dhacabariga gobolka hiiraan ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan jabhadda wilaayada hiiraan ayaa dagaalkan la beegsaday askarta xabashida etoobiya waxaana jira khasaare kala duwan oo gaaray askarta xabashida balse weli kama helin faahfaahin dheeri ah dhowr jeer sidaan oo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal xooggan ku qaaday ciidamada xabashida ee heese deegaanka halgan kuwaas oo lagu gaarsiiyey khasaare culus xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii kordhisay beegshashada ciidamada dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo askarta shisheeye nin soomaaliya u dhashay ayaa dalka norway ku weeraray dumar isugu jira caddaan iyo soomaali maxamed cali aadan ayaa warkan soo jeedinaya wararka ka imaanaya waddanka norway ayaa ku warramaya in nin soomaali ah uu halkaasi ka geystay weerar uu u adeegsaday toorrey islamarkaana la beegsaday saddex dumar ah oo laba ka mid ay yihiin soomaali halka midda kalena ay u dhalatay waddankaasi saddexda gabdhood ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo waxayna boliisku sheegeen in labada gabdhood ee soomaalida ah la dhigay isbitaal halka middii u dhalatay dalkaasna ay u geeriyootay dhaawacii soo gaaray labada gabdhood ee soomaalida ah ayaa laga dayrinayaa xaaladooda caafimaad waxayna dadka soomaalida ah ee ku dhaqan norway arrinkan ka muujiyeen walaac xooggan wararka ayaa intaasi ku daraya in wiilka soomaaliga ah ee falkan geystay looga jiray maskaxda islamarkaana horay u fuliyey weerar noocan oo kale ah weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada sashborg oo sagaashan kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada caasimadda u ah dalkaasi ee oslo waxaana gabdhaha soomaalida ah lagu weeraray gurigooda halka midda caddaanka ah lagu beegsaday goob bustaajo ah oo laga raaco gawaarida waddamada reer galbeedka ayaa waxaa ku badan weerarada noocan oo kale ah iyadoo arrinkaasuu argagax xooggan ku abuuray dadka caddaanka ah khilaaf sababay dagaalo toos ah ayaa soo kala dhexgalay dowladaha armiiniya iyo adbirijaan wariye haashim cabdinaasir ayaa warkan inoo faahfaahinaya maalintii saddexaad waxaa xuduudbeenaadka dalalka armiiniya ee adarbijan ka soconaya dagaallo culus oo u dhexeeya labada dowladood kaas oo ah kii ugu xoogganaa ee labadan dowladood dhex mara muddo sannado ah dagaaladan ayaa soo bilowday maalintii axadda waxaana dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo dowlad weliba ay ku doodayso intan kale weerarka soo qaaday islamarkaana ay doonayso dhulballaarsi armeniya ayaa waxay qaratay in toddoba askari oo ka mida ciidamadeeda ay ku dhinteen duqayn loo adeegsaday gantaalla culculus oo ciidamada adirbajan ay ku garaaceen xuduudbeenaadka labada dal dhanka dowladda adirbajan waxay sheegtay in laga dilay shan askari oo ka mida ciidankeeda labadan dowladood ee dagaalamaya ayaa ka mid ahaa jamhuuriyaddii midoogii soofiyeed waana waddamo ay leeyihiin muslimiinta oo ay xoog kula wareegeen ruushka iyo isbahaysigii uu hogaaminayay armeniya iyo adarbijan waxay isku haystaan mandiqad lagu magacaabo naaqurni qurabaq oo dhacda koonfur galbeed adarbijan waxaana mandaqadaas dagaalo ka dhacay shagaashameeyadii la wareegay maleeshiyaad goonigoosad ah oo ka soo jeeda armeniya dagaaladaasna waxaa ku dhintay ugu yaraan soddon kun oo ruux in ka badan shan iyo toban haweenah ayaa ka qalinjibiyey macahadka diyaarinta dumarka ee daaciyaadka khadiija ee degmada saakow warbixintan waxaa mar kale soo jeedinaya weli maxamed cali aadan
isniintii oo ay taariikhda hijriga ku beegnayd laba iyo labaatanka bisha dulqacda sannadda kun afar boqol koob iyo afartanka hijriyada waxaan ka qayb galnay aniga iyo wariyayaal kale munaasabad ballaaran oo lagu maamuusayey haween ka qalinjebiyey machad weyn oo ku yaalla degmada saako ee wilaayada jubbooyinka haweenka oo ay tiradoodu gaarayso lix iyo toban ayaa isugu jira hooyooyin iyo inamo kuwaasoo muddo saddex sano ah dhiganayay machadka khadiija bintu khuwaylad liicdaadi daaciyaad fii muxaafadati saakow waana dufcadii koowaad ee ka qalinjebisa machadka khadiija bintu khuwaylad ee haweenka daaciyaadka ah faraciisa degmada saakow munaasabaddu waxay ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay waxaana quruxdeeda ka sii qayb qaatay bandhig aqooneed ay sameeyeen haweenka daaciyaadka ah bandhigga ayaa waxay ku soo muujiyeen qaar badan oo ka mida culumta ay qaateen sida tafsiirka qur'aanka fiqhiga luuqadda axaadiista culumta qur'aanka iyo kuwo kale bandhiggan oo kale waayahan ma arag waxaana jiray waxyaabo badan oo uu uga duganaa bandhigyada waqtiyada qaar ay sameeyaan xarumaha waxbarashada oo aad mooddo inay is-shabbahaan intooda badan khudbadahooda iyo bandhigyadooda waxa uu qof walbaahi ka dheehanayay in la geliyey juhdi aad u badan iyagana ay yihiin dad ka midho dhaliyey dadaalkaas oo ay midhihiisa gurteen maalintii shalay munaasabadda waxaa goobjoog ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abuu cabdalla mas-uuliyiin kale sida culimmada iyo waxgaradka dhammaantoodna waxay si isku mid ah u bogaadiyeen haweenkan munaasabadda waxaa lagu soo bandhigay heerka imtixaanka iyo natiijooyinka ay keeneen haweenka daaciyaadka ah waxaana laga dheehanayay in dhammaantood ay yihiin dad mustawahoodu wanaagsan yahay xagga darajooyinka marka la eego dhammaantood waxaa gunaanadkii xafladda la guddoonsiiyey hadiyado inkastoo ay jireen waxyaabo ay la gaar yihiin saddexdii arday oo kaalimaha hore gashay idilkood ardayda waxaa munaasabadda kadib laga dheehanayay farxad aad u weyn iyo reynreen waxaana ay inoo sheegeen inay ka soo bixi doonaan mas-uuliyadda aqoonada ay xambaareen bulshadana ay dacwada iyo tacliinta gaadhsiin doonaan si loo helo hooyooyin aqoon leh oo soo saari kara jiilal tarbiyaysan haddaba waxaa hadda iga hor muuqda liiska ardayda oo dhan waxaana dhegaystayaasha natiijooyinka ka sokay u soo gudbin doonnaa magacyadooda fardowse axmed maxamuud carfoon aadan faarax hinda macalin ibraahim asmaa maxamed cali ruqiya jaabir cabdulaahi xafse cabdiraxmaan maxamuud safiya sheekh cabdulaahi juwayriya sheekh cabdulaahi faaduma faarax cali zahra faarax cali faaduma maxamed cali caaisha cabdirasaaq xabiibah cabdinuur sacdiyah aadam keerow ramla aadam cali maryam maxamed xasan haddaba nuucee ayuu ahaa bandhig cilmiyeedka ay sameeyeen haweenkan aqoon-yahanada ah ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون qur-aanka kadib mid ka mid ah ardayda ayaa soo jeedisay kelimad isugu jirta soo dhoweynta martida wixii ay ardaydu barteen iyo arrimo kale oo muhiim ah waxayna ku baxaysay luuqadda carabiga أيها المسلمون ها نحن أخواتكم من معهد خديجة بنت خويلد لإعداد الداعيات فقد كنا ندرس ونتعلم ونحضر ونستفيد منه حتى انقضت أعوام ثلاثة فقد درسنا في هذه المدة القصيرة فنونا وعلوما متنوعة حتى إننا نستطيع أن نقول ما من فن من الفنون إلا وقد تعلمنا أهم كتبه التي هي محور ذلك الفن وبصورة موجزة ألخص لكم ما تعلمنا من معهد خديجة بنت خويلد لإعداد الداعيات على نحو التالية حفظنا القرآن الكريم من سورة الكهف إلى الناس مع التجويد وحفظنا الجزرية ودرسنا الملقس المفيد كما تعلمنا تفسير ذلك النصف من القرآن وكما تعلمنا أيضا علوم القرآن من أصول التفسير لابن عثيمين مع مقتطفات من مناع القبطان ثم إننا تعلمنا الحديث وعلومه من بلوغ المرام وتجريد السريح ومقتصر صحيح مسلم وتيسير المصطلح ونظم قصب السكر وأما الفقه وأصوله وقواعده فتعلمنا منها ياقوت النفيس والوجيز لعبد العظيم البدوي وأصول إلى علم الأصول وتسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول وقواعد الفقهية وأما العقيدة فحفظنا منها منظومة سلم الوصول للحافظ ابن أحمد الحكمي كما درسنا منها أعلام السنة المنشورة وعقيدة الواسطية كما تعلمنا أيها الضيوف الكرام من اللغة الأجرومية ومتممة ونحو المستضاف وملحة الإعراب ولامية الأفعال والعربية بين يديك أما الخض والإملاء فقد تعلمنا من الخض قضي النسخة والفقعة ومن الإملاء من قواعد الإملاء كما حفظنا من السيرة أرجودة المئية ودرسنا أيضا منها فصول في سيرة الرسول وسور من حياة السحابيات أما الزهد والرقائق فتعلمنا منه الكبائر للذهبي وأذكار النبوي وأسعد زوجة في العالم xajadanka sawayeerka culus joogta ee aan hulaabnahay waa doorka hooyadae inaan hadalba lagu koobi karin hubanti weeyaane balse waxaan haleelaan caqliga la hogsan doonaye weensaystayoo maanta way ii habboon tahay
bandhiga kadib munaasabadda lagu maamuusayay haweenka daaciyaadka ah ee ka qalinjabiyey maxadka khadiija ayaa waxaa kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abuu cabdallah haddaanu nahay mujaahidiinta alxamdulilah si fiican baan gabdhaha u karaamaynay meel fiicanna waa la dejiyey ilaahay mahaddi waa kaasaayoo gabdha wada asturan ayaa meel walba maraya gabdhihii caariyaadka ee qaqaawanaa ee jidadka marayay lagu haqaawinayay maanta alxamdulilah ma muuqdaan gabdho wada asturan ayaa meel walba maraya meel walba waxaa laga furay maraakiis iyo macaahid gabdhaha wax lagu baro waa ilaahay fadligii waxaan rabaa marka inaan kusoo gebagabeeyo gabayar al ummu madrasa idaa acdadtaha acdadta shacban dayiba alciraaq gabadhu waxa weye waa madrase marka haddii la diyaariyo waxaa ka soo baxaya dad iyo ummad aad u wanaagsan hooyooyinku waa kuwa qiyaadada ummadda kuwa soo saara weeyaan waa kuwa hooyooyinka u ah macallimiinta waa kuwa hooyooyinka u ah ummad walba waxa weeyaan kan hogaaminaya ee ugu fiican hooyo unbaa dhashay waa kuwa culummada soo saara marka hooyada haddii wax la baro ummad wanaagsan ummadda hogaaminaysa oo diinta ilaahay ku hogaaminaysa ayay soo saarayaan haddii ayaga la dhiso haddii ayaga la dayacana ummaddu waxa weye waa dayacmaysaa wayna fasahadaysaa jaa-isooyinka hore waxaa la bixin jiray lacag iyo dhar iyo waxbaa la bixin jiray soo ma aha waxa weye jaa-isadan gabdhaha maadaama saddex sano ay wax soo baranayeen jaa-isada la bixin doona waxay noqon doontaa dahab ugu dambayntii wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyey haweenka daaciyaadka ah ee qalin fulay isagoo kula dardaarmay inay bulshada ku celiyaan aqoontooda waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala gabdhaha dacwadu in wax badan ay iska bedeli doonaan maxaa yeelay hadda badanaa gabdhaha wax waxbara waa rag rag bay u badan yihiin ragguna waxa weeyaan lidaruura unbay ugu bannaanta gabdhaha inay waxbaraan haddii la heli karo gabar gabdhaha wax barta waa falilaahi alxamdu waajibka ragga waa ka dhacaya culayska waa ka dhacaya gabar waxa weeye tafsiirkii taqaana axaadiistii taqaana sunankii saxiixeynka taqaana oo waxa weye luuqadii wax badan ka taqaana waxa weeyaan dowrkii ragga gabdhaha ay wax bari jireen waa uu yaraanayaa waxaana u baahan nahay intaani in ka badanba waxaana nasiib u hesheen reesaako haddaad tihiin gabdha daaciyaada ee ha laga faa'iidaysto
qaybta labaad ee barnaamijkan gaarka ah waxaan ku soo gudbin doonnaa kaalimaha iyo darajooyinka imtixaanka ee ardayda nuucyadii ay ahaayeen abaalmarinada la siiyey dareenka ay muujiyeen iyo kelimado ay jeediyeen culimmada iyo odayaasha dhaqanka ee saakow
عشان خدمة دينها تتعب وتسهر عينها تدعو ولا تعرف ملل تدعو إلى حسن العمل
warar ku saabsan coronavirus ayaa idinkuu soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga waxaa soo jeedinaya weriye maxamed ciise تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo gudbin doonnaa ganacsatada khudaarta ku iibiya gobolka bari oo ka cabanaya sarakaca ku yimid qiimaha khudaarta kaga timaada dalka itoobiya ganacsatada ku nool gobolka bari oo uu ka arrimiyo maamulka puntland ayaa ka cabanaya sarakaca ku yimid qiimaha khudaarta kaga timaada dalka xabashada itoobiya waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada khudaarta ku iibiya suuq ku yaala gobolka bari oo sharaxaya dhibaatada ay ku qabaan khudaarta kaga timaada itoobiya een maanta waxaan ku yidhi suuqa boosood micishada yaanyada waxaa la kala siisanaya kiiladeeda boqol kun oo shilin soomaaliya kartoonka eh, labaatan iyo shanta kiilo ku jirtana waxaana la ka gaday afartan iyo shan doolar oo doolarka maraykanka ah Een, barada kiintaalka barada waxaana la ka iibinaya boqol iyo toban doolar oo waxaan ku yidhi doolarka maraykanka ah Een, waxaa saamayntaa keenay caqabadaha ka jira meesha la dhaho etoobiya iyo dhibaatooyinka dagaalada ka taagan innaga dad ba- dad ballaaran iyo dal ballaaran oo hodana baynu nahay marka waxaa dhibaatada keenaya walaale waxaan ku yidhi isku tiirsan la'aanta waxaa la rabaa dadka shacabka in la dhiirigeliyo in dalaga dalka lala soo baxo waddanku waa hodan wax walba ah wax- laakiin tayay la'aan weeye dhibaatada taagni oo taalla dhibaatada taalla in waxaan ku yidhi annaga haddii meeshii gooti etoobiya ay nagu cunaqabateeyeen khudaartii aanu ka soo qaadan jirnay waxaa laga rabaa inay naga joojiso waxaan ku yidhi laca- jaadka ay doorarka nagaga bedelanayaan oo nagu soo fasaxayaan oo lacagta nagu doorarka nagu kicinaya waxaan ku yidhi een, maxay tahay dhaqaali hoos u dhigaya waxaan ku yidhi waddanka burburka ku haya oo waxaan ku yidhi oo nala ka joojiyo eh, jaadka dhibaatadan waddanka loo beeran waayo waxay tahay beeralaydii sanadkii day bisha sagaalaad ilaa iyo bisha lixaa ee bisha afraad bay socotaa qudaarta beeraheena ka soo go'daa brobleinka koowaad oo ay ka cabanayaan beeralaydu waxa weeye ama annagu aanu ka cabanaynaa dalagii markuu soo go'o tayo ma leh oo waxaan ku yidhi qiimo doolar baa bannaanka laga keenaya lacag adag baa laga keenaya nalaka cashuuri maayo nalaka xakeem xilliga dalaga beeraheenu go'o waa in la xakamaya dalaga bannaanka inuu ka yimaada baranadu waxa weeyaan eh, labaatan iyo shan baa la siin jiray hadda ka hor marka yaayadii sh- eh, soddon kun baa la siin jiray hadda saddex dollar ayaa kiiladii yaayadaha la siinaya marka saameyn weyn ayay nagu yeelatay dhibaato culus ayaa naga soo gaartay Een, waxaan ku talin lahaa waxa weeyaan in dalka loo soo jeesto beeraha la- la maalgashado dadkuna waddankiisa uu eego inta waddan kale lagu tiirsanaan lahaa lagu tiirsanaado waddanka waddankana laga shaqaysto ayaan ku talin lahaa waxaa ku sabab uga dhigay waddanku dadku waddankiisa uma jeedo taakula lagu taakulaynayo oo beeraha een, muxuu ahaa, ama maamulka ha ahaadeen ama ganacsatada ha ahaadeen oo ay u jeedaan waddanka oo ay ka shaqaynayaan baan jirin iyo talagal lagu talagalo in nin walba waddankiisa ka shaqaysto ayaan jirin xubinta ganacsiga waa naga intaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
halka warkaana uu idinkaga imaanayo dhegaystayaal waa idaacadda alfurqaan cudurka koronavirusna guud ahaan waxaa la shaaciyey in caalamka dadka uu ku dhacay ay gaareen saddex iyo toban milyan afar boqol toddobaatan iyo afar kun shan boqol sagaashan iyo afar qof halka sidoo kale tiro aad u badan ay ka soo kabsadeen weli kaalinta koowaad waddamada uu ku dhacay iyo sidoo kale dadka u geeriyoodayba waxaa ku jira waddanka maraykanka saddex milyan shan boqol afartan iyo shan kun lix boqol sagaashan iyo laba ruux oo ameerikaan ah ayaa cudurkan kula ildaran gudaha waddankaas halka sidoo kale ay ugu geeriyoodeen gudaha waddanka maraykanka cudurka coronavirus dadka badan boqol soddon iyo sagaal kun saacadihii ugu dambeeyey wasaaradda caafimaadka maraykanka waxa ay sheegtay in lix boqol shan iyo toban qof in ka badan la diiwaan geliyey halka sidoo kale ku dhowaad labaatan qof ay dhinteen wadamada baraaziil indiya ruushka iyo sidoo kale biru ayaa ku soo xiga oo baraaziil wuxuu marayaa dadka uu ku dhacay cudurkan hal milyan sagaal boqol soddon iyo sagaal kun laba boqol iyo afar ruux halka sidoo kale toddobaatan iyo afar kun ay u geeriyoodeen waddanka hindiya hal milyan wax yar ayaa uga dhiman oo wuxuu marayaa sagaal boqol soddon iyo toddoba kun siddeed boqol afartan iyo afar ruux iyadoona guud ahaan waddankaas ay korona ugu geeriyoodeen afar iyo labaatan kun in ka badan waddanka ruushka inkastoo uu tirada rasmiga ah qarinayo isagana hal milyan ayuu ku dhow yahay iyadoona wasaaradda caafimaadka ee waddankaas ay shaaca ka qaaday in saacadihii lasoo dhaafay in ka badan lix kun uu soo ritay cudurkan warkii aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda alfurqaan waynaga intaa